haatanna dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii xiisaha lahaa ee caweyska washington waa tan sahre ciidla nuur oo noo soo diyaarisay
wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkeenna caweyska washington oo aad caawa ku maqli doontaan qodobo xiisele oo ay ka mid yihiin urur la baxay waxmatarayaasha soomaaliyeed oo ku dhawaaqay maamul goboleed sheekadii adeegto iyo maryan oo bilowday hawshii adeega ee ay magaca kula baxday iyo weliba waraysi aan la yeeshay abwaanka dhallinyarada ah xasan dhuxul laab saalax oo heesaha uu hal abuurayna qaarkood aynu caawa ku dhagaysan doonno barnaamijkeenna caweyska washington aan ku bilaabay cabdirasaaq tooreeye waa muwaadin soomaaliyeed oo haatan ku sugan degmada caabud waaqe ee gobolka galgaduud cabdirasaaq hore wuxuu ugu dhawaaqay inay isaga iyo kooxay isku fikir yihiin ay sameeyeen urur lagu magacaabo ururka waxmatarayaasha soomaaliyeed oo uu afhayeen u ahaa haatan waxa uu sheegay inay ku dhawaaqeen maamul goboleed maamulkoodana waxaa lagu magacaabaa eberland state bal tooreeye iyo sheekadiina dhex martay haynoo bilaabo magacaygoo dhamaystiran walaalla waxaa weeyaan cabdirasaaq muuse tooreeye afhayeenkii hore oo ururka xumutarayaasha soomaaliyeed haddana ah wasiirka warfaafinta ee maamul goboleedka la magac baxay shereland state ama everland state qofba si u yaqaano weeye waa everland state ha markaan anagu urur baan ahayn ururka waxmatarayaasha soomaaliyeed baa la ohan jiray ururadii hore oo dalka haysay baan ku haysanay maamulkii ay qabtaanba waa la maamulaynay adigu hadda markii carradii steed isugu baxday steedyadii baa wax ka qaadanay waxaan aragnay marka meeshii eber ahaan kusoo dhacnay oo wixii la kala qaybsaday eber baan ka helnay iyadii baan stateka ku magacaabanay everland state baa marka la yidhaahda hadda waxaan dhaarinay wasiiradii iyo madaxweynihii iyo ku-xigeenadii iyo wixii baan hadda dhaarinay waa tahay marka marba haddaad sheegteen ina goboladii laydinka wada dhamaystay oo steedyadii o dhan laydinka dhameeyey halkuu ka jiraa marka everland state walaala horta waxa weya sidaad magaca u garanaysaba waxa weya everland state waa kuwii aan dhulka lahayn annagu qolad kaste oo dhul haysataan ku haysanaa hadda kuwa maamulada gobolada iyo degmooyinka soomaaliya ka jira waxa ay leeyihiin waa shaqayn weynay canaasiir baan ka shaqayn weynay waxay canaasiirta ku sheegayaan annagu weyo dacalka haysana waxaan ku haysanaa micnaha guddoomiye markii la magacaabo guddoomiyaa magacawnaa madaxweyne markii la magacaabo la madaxweynea magalnaa waa ku haysanaayo qolo walba waa ku jirnaa marka idinku marka state kastaaba uu ku dhawaaqo madaxweyne idina la madaxweyneaad samaysaan ahey waata wasiirada ma u samaysaan la wasiir ha ha mid kasta guddoomiyaa la guddoomiye wasiirka la wasiir tillaabaday qaadaanba waa ku lamaansanna waa tahay marka ma hal stadium baad ku dhegan tihiin mise stadiadoo dhan baad ku jirtaan wax allaala wixii state sheegta ama maamul sheegta ama madax sheegta annaga waa ku haysanaa micnaha midda haddaan kuu fasiro dadka hor baan ka dhigaynaa annagu dadku waxay degayaan dhulka meeshii banaan baan u ogolaanaynaa dastuurkayagaana ogol waxay degayaan meelaha dadweynaha ka dhexeeya sida isbala isbitaalada hortooda sida laamiyada sida wadooyinka waddankaas oo dhan bay degayaan waxaa xirmaya markaa dariiqyada gaarigii matel magaalada u waday maciishada wuxuu istaagayaa boqol iyo konton kilomitr markii jidka ku xirmo kiiskii raashinka ahaa oo ku yaalay magaalada soddonka dollar wuxuu noqonayaa saddex boqol oo kun oo dollar dadku saddex bilood bay sii wadayaan kaariyoono saddex biloodna waa soo wadayaan meeshaas waxaa ku dhammaaday dagaal sokeeye sababta waxaa weeye qof saddex bilood kaariyoono sii wada oo soo waday dagaal sokeeye kama qayb qaadan karo xagee buu kaariyoonaha u wadaa qofka saddexda bilood sii soconaya
gaari taagan boqol iyo konton kilomitr ba kasoo xameelaya oo jidkii ka xirmay waa marka wadooyinkii oo dhan la dego ahey
waa tahay maxaa kale dastuurkiina ka mid a dastuurkeega waxaa ka mid a qofku inuu wuxuu doono sheegan karo o sidaa markii horeba qodobadii hore aan ku sheegnay waa tahay qofku awood buu doonu sheeganayaa xilkuu doonu qaadanaya asagaana is aqoonsanaya marka anagu hadda anagoo jaaniskaa ka faa'idaysanayaa walaalle isteedyada kale annagu waxaan kaga fiicannahay horta waa dhaarin hadda maamulkan Maxaa ku balwaaqada dhaariseen?
degeyso. waxaan ku dhaarinay danta qaranka iyo dantayada dantayada inaan horraysiinayno wixii ummaddaa tabaalaysanale kugu dhiibana aan ku takrifalanayn ay ku dhaarteen waxayse yidhaahdeen haddii waxaas annagana soo dhaafi waayaan oo aan ku shaqayno ummadda soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa raalli inay naga ahaadaan waxa weeyaan kuwii hore waxaan kala simannahay eexda qabyaalada wax mataranimada iyo iska horkeenka ummadda waxaas waa ka wada simannahay maamuladii soo maray soomaaliya laakiin annagu waxaan dheernahay kitaab beenay mari jireen waxay odhan jireen danta iyada iyo danta qaranka danta qarankaan horraysiinayna toodayna horraysiin jireen maamulkayagu waa ka baqay dhaartaa beenta halkaa qiilba ku leeya midda kale ayagu raalli aqood raalli ahaada ma kelin markay dad- ummadda waxeeda ku takrifashaan annagu waxaan leenahay haddaa waxaas ina soo dhaafi wayno naf uga maarmi weyno naga raalli ahaada
marka adiga hadalkaaga een, markaad kaftanka ka saarto ee aad ka saarto een, metelka aad ku metesheen eberland state maxaa macnaha dhabtaahee ku jira u yahay walaal horta macnaha ku jira qof kasta sida uu u fasishay noqonaysaa laakiin qofkii wax garanaya oo dadnimo ama wadaninimo soomaaliyeed ama qiiro soomaaliyeed ku jirto wuu garanayaa
haatanah waa qaybtii tobnaad ee sheekadii adeegto oo la odhan karo maanta ayuunbay maryan adeegtadii lagu naanaysay bilowday waa kan wariyaheenna xasan kaafi qoyste oo halkii ay toddobaadkii hore inoo joogtay inooga sii ambaqaada maryan ugu dambaystii way biskootay inkastoo ay dhibtootay jirrada hayse iyo galtinimada waxa uga sii dhib iyo halaag badnaa iyadoo tallaabadii la qaado iyo dhankii la eegaba ka yaabanayd waxa magaalada la yidhaahdo iyo nolosheeda aan iyada la fasaxnayne soo xirxiran qala dhagataag ah sheex aad jirro moodo wiswis iyo yaqyaqsi dheeraad ah iyo amakaag ayay ka bixi weysay markay meel istaagto saacado ayay ku qaadataa waxyaalahay aqooni indhaha ku fagiijinayso baabuur ama nin surwaal qaba markay aragto waxaad moodaysay in yaab adduunka jiraa aanu u harin waxyaalaha ka sii yaabin jiray waxay ahaayeen cuntada magaalada sida baastada suugada mooska canjeelada iyo wixii la halmaala maxaa yeelay weligeed waxyaale ay horay u aragtay ma aha cunto waxay ka tiqiin caano hilib haruur iyo galley oo weliba sida loo kariyaa ay ka duwan tahay sida reer magaalku u samaysto waxay kaloo ka xishootay inay dadka weydiiso su-aalahaas sababtoo ah waxay isleeed reer baadiyaa tahayoo waa lagula yaabayaa haddaad weydiisid marar aan yareen bay uga gabbatay sidaa su-aalo badan oo loo baahnaa inay ka faa'iidaysato wax kasta waxay ku daysanaysay inay iyadoo keliyahay ka soo horkallaabato waxyaalahaas dadka kale sheekaysanayaa aad bay ugu kuurgeli jirtay si ay uga hesho aqoonay doonaysee magaalo hadalladu markay soo galaan dhanka baadiye intay aamusnaan weyso ayay seefteeda galka ka soo saartaa lana qabsataa dadka laga soo bilaabo maalintay dhaawicii shaaha kulul gaarsiiyey ka biskootay way shaqaynaysay iyadoo hor ahaantii aad u jeclaysanaysay inay soo adeegto reerka maryan shaqogashaday waa xaas aad u ballaaran oo isku raran ah ubad gabdho u badanna leh waxaa jooga dad xidid ahe isku xil leh iyo kuwo mar wada dhashay marna isdhalay oo haddana la odhan karo waa isku dhaxaan ama xididnimaa ka dhexaysa haweenaydii soo heshay dhan waa ka sado gabadheeda la qabo dhanna waa ka xaasmin weyn leh dhammaan dadyowgaas waxay su ahi isku goobbay ku soo wada dheelmadaan guriga lagu jiraa sidaa uma dhismo wacna ha yeeshee waa qolol badnaa hawsha ka iman karaysa reer intaa la eg waa mid muuqata inay dhibyaraan ka tagan tahay maryan oo dhammaan loo wada arko inay tahay qof xune iyadoo baadi ah cidlo laga helay looguna mana sheeganayo sidii loo ceynshay ayaa lagu bilaabay shaqo aan kala go' lahayn oo wakhti kasta joogta suuqa waa laga soo adeegaa dukaamada sokor iyo shaah iyo wixii kale laga doonayo kala go' ma leh weelka iyo dharku si joogta ah ayaa loo dhaqaa xaaqidda iyo tirtirka guriga iyana waa joogto carruur yaryaroo mar saxaro laga tirayo mar loo qubaynayo marna la aamusinayaa iyana waa halkooda waxaa intaa dheeraa ilmaha reerka oo badani siday toos ahaan u adeegsan jireen ooy u oran jireen nacnac buufin iyo wax lamida iisoo gad maryan intay weliba lacagtay u dhiibayaan faraha uma saaraani agteeda kusoo sayraan dadku wakhtiyada hurdada shaqada iyo nasashadu way u qaybsan yihiin maryanse dhammaan wakhtigeedu shaquu noqday laga yaabee inay afar iyo labaatankii saac ee maalintu lahayd shaqayso siddeed iyo toban saac iyo ka badan iyadoon loo ogeyn dhibta haysata maryan dharka la siiyaa waa cambuur xun ee habeen iyo dharaarba loogu madna sheegto kaba weligeed ma xihan madaxeedana hub may saarin sasaamaha gabarnimo kama soo daahidin inkastoy inan tahay maryan iyadoo awalba hagaas ka ahayd xagga jirka caata laga wareerayna ay haysay ayay haddana hawshii badnayd xanaano xumadii qabsatay darteed hagaastay meel ay ka koranayd waxaa jirtay baad mooday dhanka lafta oo ay mar kastaba sii kala baxaysay reerku inkastuu badnaa haddana waxaa laga la'aa qof inta aadminimo iska baara qofta bal in yar undaymo gaara siiya siday u nooshahay
weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijkii caweyska washington ee v o a oo idin leh mar kasta fikradihiinna iyo sheekooyinka xiisaha le aad haysaan waxaad noogu soo gudbin kartaan iimeylka somali at v o a news com idinkoo ku soo qoraya caweyska haatan aynu gudagalla qaybtii heesaha iyo madadaalada fanka waxaan waraysi la yeeshay abwaan xasan dhuxulla absaalax oo ah abwaan dhallinyaro ah islamarkaana waayahan dambe qayb laxaadla ka qaata horumarinta iyo soo saaridda fanka soomaaliyeed iyo heesaha ay dhallinyaradu qaado qaybtii koowaad ee waraysigiisa haynoogu bilaabo markii ugu horreysay ee erayo hal abuuray sare ciidliban aad baan kuu salaamayaa waan ku soo dhowahay v o eda aadna waan iniga mahadcelinayaa sida wanaagsan nabigala soo xidhiidheen sare ninkii ugu horreeyen suugaanta sameeya waxay ahayd waktigii labadii kun iyo lixdii oo aan odhan karo waa waktigaan fanka soo galay waktigaana waxaan ku noolaa dalka south africa marka ma hees baad samaysay mise gabay baad samaysay markii kuugu horreysay eed erayo curiso waxaan sameeyey hees ma hees jacaylay hayd mise hees waayaha south africa ka warramaysa mayna hees jacayla haydo mhm waktiga iminka heestaasi waa hees kamid a heesaha caanka ah ee uu mursal qaado oo markaan hargeysa imiday aan u dhiiday laxankeedana uu leeyahay nin layidhaha cabdiqaadir silsilo wakti layidhaah waa taha wakti waxay ahayd heesihii aan ku sameeyey dalka south africa aan inta badan muddada badan hayay Waa- waa hees ka hadlaysa laba qof oo xidhiir ka dhexayn jiray oo xidhiirkii ka dhexeeyey uu xagaldaacay ama lumay ama meeshii ka baxay marka inkastoo wanaag iyo wehel kaa sugaayay inkastoo waktiga qaar kugu weehan jiray markaad wada jirkeeni yeeqadeysaan wahay kaa calool go-ay waayihii iluri jiray haddii weyda kaa dhigay markuu wanaag ku ekaa wataad iga weecatee cashaqa warkiisa iyo werigiisa ilaa arag dhaaxaan warwaraya inkastoo wanaagiyo wixilkaa sugayo inkastoo wakhtiga qaar uu yahan jiray markaad wada jirkeeni wiiqwaya gardhaysaan wixii wixii ka calool go'ay markaad wada jirkeeni wiiqwaya gardhaysaan wixii wixii ka calool go'ay waayihii luri jiray adduwiidda kaa dhigay markuu wanaag kuweka watadiga weatee waayihii luri jiray hadduwiidda kaa dhigay markuu wanaag kuweka watadiga weatee cashaqa warkiisiyo
welidiisa ilaaraad dhaxaan walwalaaye cashakaa warkiisiyo welidiisa ilaara dhaxaan walwalaaye
waa reer gacaanka waa tahay marka een heestaasi waxaad sheegtay inay tahay heestii kuugu horreysay labadii kun iyo lixdiina aad hal abuurtay ma qiso adiga kugu saabsan bay ahayd mise qiso qof kale een aad la wadaagaysay oo aad hoggaamaysay bay ahayd waxay ahayd un waayaha noloshayda kolley tole kamay maqnayn marka mar haddiiba ay ahayd heestii kuugu horreysay kolley kulayl adiga ku taabtay unbaa heesta kaa keenay soo sidaa ma odhan karno aada iyo aad ee heestii jeebkaad ku ridatay maad baahin heese kale ayaad bilowday inaad soo saarto oo la dhegaysto beri dhow ayuuna qaaday mursal heestaasi wakti marka heese kale ayaa ka dambeeyey heestaasi wakti ee maalintaasi waxaa kuu xaqiiqsanaatay sidaan filayo inaad inaad ereya samayn kartid ma qisadii uun heese la xidhiidha ayaad sii waday mise waad beddeshay laynka oo heese kale aad markaa hal abuurtay maxaa ku xigay een, socodbaradkaagii hal abuurnimo waxaa ku xigay heeso kale oo aan inta badan aniga igu turjumayn oon cis ahaan ay khuseyin waa taha waxaa ku xigtay hees kaloo isla mursal u qaado nafku jecel la yidhaha nafku jecel miyaa nacab loo noqdaa niyadiiyo qalbiga naxdi laga gasaa nafku jecel miyaa miyaa nacab loo noqdaa niyadiya qalbiga naxli laga gashaa nasiibkeeda maqan la nagaadiyaa nasiibkeeda maqan la nagaadiyaa daruurada miyaa ruux adiga ku nugul lama taaqiyaa daruurada miyaa ruux adiga ku nugul lana taaqiyaa wankunawiloon kunaanadiye ukunadiye ila nolol wadaad nafta igu labee wankunawiloon kunaanadiye ukunadiye ila nolol wadaag wadaag nafta igu labee
waa tahay marka labadii kun iyo saddexdii ma dalka layidhaha south africa tegey ilaa labadii kun iyo sagaalkii baan maxaa ilahay ku noolaa labadii kun iyo tobankiina nairobi baan ku noolaa afkii ama dhammaadkii dambe labadii kun iyo tobankii baan waxaan imiday hargeysa heesahayga ugu badnaa hargeysa markaan imiday hargeysa waa halka fankaygu ka hana qaaday marka muddada aan south africa ku noolaay taa nairobi aan ku noolaay imikan hargeysa ku noolahay fankaygu wuu kala duwanaa waa tahay muxuu yahay markaa farqiga u dhexeeya heesadii ugu dambeeyey saddexdii sanadadii ugu dambeeyey heesahan sameeyey waxaa noqdeen heesahan qaada Een, xasan ma taqaanaa ilaa maanta oo aan waraysigan kaa qaadayo tirada heesahaagu intay yihiin xalay toole fiiskii markay xaggayga ka ahayd tobankii saacadda bariga afrika markii aad igu soo wargelisay inaad barnaamij ila yeelanaso Mhm, ayaan qadan iyo wadad qaatay waa tahay waxaan isku dayay bal inaan tirada guud ee heesaha aan sameeyey sugo waxaa laga yaabaa inaan maxaa yeelay qaar ka tegey laakiin celcelis ahaan heesaha aan sameeyey waxaan ku soo ururiyey sahraay Mhm, lixdan heesood lixdankaa heesood sagaal iyo afartan ka mida mhm.
ayaa noqday heeso caana waad gartay waxaa jira heese kale oo aad u dhiibtay fanaaniin kale hees kale waynu ku nasanna haddaad inoo soo qabato xasan Een, horta waxaan jecelahay fanaaniin fara badan baan heesay sameeyeyo kooxda xidigaha geeska oo kale magacantooda waan xusi doonaa laakiin een, daawud cali masxaf baa ka mida maxamed cabdurxaa ka mida khadiija furi fanaaniin waaweyn oo fara badan oo saaxiibkii cabdidiili ka mid yahay oo cawaale ka mid yahay oo cabdisaax ka mid yara ka mid yahay oo fidka ka mid yahay Een, fanaaniinta faraha badan leh mid ka mid a haddaan soo qabto waxaan soo qaban lahaa een, cawaaladan een, heeso fara badan baan u dhiibay hees la yidhaha dhaaxaan dhaaxaan maxay tahay macnaheedu waxay ka hadlaysaa waxaa la arki jiray een, nairobi markaan joogaydan heestaa u dhiibay hees waxay ka hadlaysaa ninkii uu guursaday uu gabadhii la hadlayo uu leeyahay maxaa helay safgarashadey nin nasiibkaa dhayo ayaheenii gabay hayeeshee adduunyada urubiya dhib haysirin ugu baad u tahay weli ayaankaagu kuma maqan qaybka aamin oo samir nasiibkaa ma iilane ana adiga kuma nicin waasi amar ilaaxiska inuu tuunaa waata een, heestaasi dabcan dareen bay huwan tahay sida erayadeeda aan ka dhadhamin karo waa een, wiil iyo gabadh isjeclaa oo heshiisku ahaa inay nolosha wadaagaan haddii ay u suurto gasho hase ahaatee ee calafkii wiilkii u soo baxay oo uu gabadh kala guursaday gabadhiina markaa uu dardaaran uga tegayuu leeyahay ee, nacaybiga may ahayn arrintan iyo dee qadar baa dhacay aadna maaragtay calafkaaga meel kale allaha kaaga Aad iyo safray.
aad.
soo maha ha ha ha waa Waa sidaa halkee.
eh, sare.
kaan abuurnay hadduu iburay liqma yawmi calaf baa adeege adaan nuurkayga nicin utuniyo colaadiyo nafsiigu ihaamayn qaybka aamino nasiibkaama iilanin anna adiga kuma nicin wase amar ilaahay ifka aynan isweynaa calaf baa adeege adaan murka iga nicin cawtuniyo colaadiyo nafsiigu ilhaamayn qaybka aamino sabir nasiibkaama iilanin anna adiga kuma nicin wase amar ilaahay ifka aynan isweynaa
heestaasi ayaanu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa guud ahaanba barnaamijkeennii caweyska washington waa inoo iyo toddobaadka dambe inta ka horraysana sidaa iyo ammaano allah
ifkaa laba iswaayayo itaalu gabo kala oo qiba badan haysafgaraashadeeni nasiibkaa idheeyo ayaheeni ayaheeni gabay haysafgaraashadeeni nasiibka irdheeyo ayaheni ayaheni galay hayeshee adduunyada urugyo dhiba isbadin ugu baadu tahay weli ayaankaagu ku maqan qaybka aaminoosan nasiibkama iilanin anna adiga kuma nicin wase amar ilaahay ifka aynan isweynaa ha yeeshee adduunyada urugyo dhiba isbadin ugu baadu tahay weli ayaankaagu ku maqan qaybka aaminoosan nasiibkaama iilanin anna adiga kuma nicin wase amar ilaahay